إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ayaa lagu garaacay duqayn culus qarax khasaare dhaliya ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka askar ka tirsan ciidamada maamulka puntland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gobolka bari wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ayaa sheegay in qabsashada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee xawaadley aysan u joogi karin magaalada muqdisho dadka xujaayda ah ayaa gudanaya rukniga ugu weyn ee xajka oo ah istaagga banka carafo dowladda maraykanka ayaa dalkeeda ka mamnuucday muwaadiniinta wadamo badan oo caalamka ku yaala kana mid yahay dalka soomaaliya diyaargarowga ciidul adxal mubaarag ayaa si weyn looga dareemayaa suuqyada ganacsiga ee magaalada jamaameh wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo kuwooda ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan eh goordhow ayaan soo gudbin doonaa inshaa allah
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaalka bisha dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku beegan shanta bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur oo faahfaahsan xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ayaa lagu garaacay duqayn culus ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa saaka ay tiro madaafiic ah ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin magaalada muqdisho madaafiicdan ayaana ku hoobatay gudaha xerada xalane iyadoona la rumaysan yahay in madaafiicdani ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur soo gaaray gudaha xerada xalane inkastoo aanan weli helin tafaasiilo rasmi ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay madaafiicdan balse marar kala duwan sidaan oo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay madaafiic ugu garaaceen xerada xalane oo ah hoyiga ugu weyn ee shisheeyaha ay ku leeyihiin magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa weerar qarax ah ay la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kaas oo ku yaala xaafadda gubta ee degmada daynile inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan qarax ah ku dhaawacmay laba ka mid ah askarta dowladda federaalka ee weerarka lagu qaaday sidoo kale waxa uu burbur xooggan soo gaaray guriga ay ku sugnaayeen saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka ee weerarka lagu ekeeyey iyadoo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee fuliyey weerarka ee u suura gashay inay burburiyaan mooto ay lahaayeen askarta dowladda federaalka taas oo dhex tilay guriga weerarka lagu qaaday ay ku sugnaayeen askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka askar ka tirsan ciidamada maamulka la baxay puntland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gobolka bari faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya farxaan cali cabdulaahi saacadihii lasoo dhaafay shil gaari ayaa ka dhacay magaalada qandala ee gobolka bari kaasoo ay wateen ciidamada badda ee maamulka la baxay puntland ugu yaraan saddex askari ayaa ku dhimatay shilkan waxaana jira dhaawacyo ka soo gaaray oo aan tiradooda rasmiga ah lahaynin shilkan ayaa yimid kadib markii gaari ciidan oo ay saarnaayeen askarta maamulkaasi uu rogmaday marar badan ayaa waxaa sidaan oo kale deegaano ka tirsan maamulka isku magacaabay puntland uga dhacay shilal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilalka gaadiidka ayaa ku soo badanaya waddooyinka deegaanada maamulka la baxay puntland iyadoona diiwaangelinno laga sameeyey shilalka ka dhaca halkaasi tibaaxayaan dhimashada dad badan oo isugu jira shacab mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaas iyo ciidan ku geeriyooday waddooyinka mara gobolkaasi waxaana shilalkan soo lalaabtay loo sababaynayaa daraawalada baabuurta oo si xawaare ah u kaxeeya gawaarida wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk ayaa sheegay in qabsashada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee xawaadley aysan u joogi karin magaalada muqdisho cabdiraxmaan badar ayaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya axmed macalin fiqi waa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ayaa ka hadlay qabsashadii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo deegaanka xawaadley iyo kabixitaanka ciidankoodii kuwa shisheeye wuxuu sheegay in qabsashada xawaadley aysan u joogi karin magaalada muqdisho ama gobolka banaadir waxaana hadaladiisa laga dheehanaya baqdi inuu ka qabo inuu dagaalka usoo wareegado degmooyinka xamar wuxuu tilmaamay inaysan degmooyinka gobolka banaadir sida kaaraan kaxdiyo daynila ka difaaci karin muqdisho lagama ilaalin karo hurwaa lagamana ilaalin karo kaaraan kaxda iyo dayniile maahan xuduudda gobolka banaadir laga ilaalin kara amnigiisa labada shabeelle ayaa laga ilaalin karaa suurtagal maahan xawaaley in la yidhaahdo ciidan ajnabi ah ka baxay ama ciidankii amisom meesha jooga ka baxay waa galeen laguma joogi karo gobolka banaadir qabsashadii deegaanka xawaaley gobolka shabeelle dhexe ayaana fajac iyo lama filaan ku noqotay madaxda dowladda federaalka maadaama saameynta ka dhalatay ay ka dareemayaan xafiisyadooda labadii bishan aynu ku jirnay jun ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxdo la wareegeen deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe kolkaasoo iskaga bixeen ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye warbixinada ay faafinayeen wargeysad iyo kuliyadaha cilmi baadhista ayaana waxaa markii hore si adaa loogu xusi jiray walaaca ay dowladda federaalka ka qabteen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegto guud ahaan soomaaliya haddii ay shishayuhu dalka iskaga baxaan balse haatan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda xasan sheekh maxamuud ayaa si toosa u sheegay inaysan muqdisho u joogi karin qabsashada deegaanka xawaaldi ee gobolka shabeellada dhexe taasoo timid kadib markii ciidamada shisheeye ka baxeen deegaankaas dadka xujaayada ah ayaa gudanaya rugniga ugu weyn ee xajka oo ah istaagga banka carafo haddaba ku soo dhowaada warbixin ku saabsan fadliga maalinta carafo waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم marka ay soo baxda qorraxda aroorta sagaalaad ee bisha dulxija waxay xujayda gudanaysa waajibaadka xajka bilaabayaan inay aadaan banka carafo si ay u gutaan rukniga weyn ee xajka oo ah istaagidda carafaad kadib marka ay maalinka sideedaad oo ah maalinka yowmu tarwiyah ku soo qaataan mina maalinka carafo waa maalin weyn oo uu allah subxaanahu wa tacaala aqbala ducada sidoo kalena addoommihiisa u dhaafo dunuubta waana maalinkii uu allaah dhammaystiray diintiisa muslimiintana u kaamilay nimcada fadliga ku soo arooray maalinkaasoo uu helayo qofka xajka gudanaya iyo qofka aan gudanayninba waxaa ku soo arooray adillo fara badan maalinta carafa waa maalinta ugu badan oo uu allaah addoomihiisa ka xoreeyo naarta sida ku sugan xadiis ay caaisha radiallaahu canha ka warisay nebiga sala allahu calayhi wasalam ma jirta maalin ka badan carafa uu allaah subxaanahu wa tacaala addoommaha ka xoreeyo naarta wuu soo dhowaanayaa allaah kadibna wuxuu ugu faanayaa malaa'igta wuxuu leeyahay maxay doonayaan kuwan oo uu ula jeedo dadka taagan banka carafo
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك musnad axmed waxaa xadiis ku yimid uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku yidhi alle waxa uu ugu faanayaa ahlu samaawaadka dadka carafo taagan wuxuuna leeyahay fiiriya kuwaasi waa addoommahay oo ii yimid iyagoo booraysan oo basaasan muwada'a imaamu maalik kitaabka alxaj waxaa ku timid in maalinta caraf oo ah maalinta sagaalaad ay tahay maalinta ugu daran ee uu dullaysan yahay ibliiska sababa ku aadan raxmada allah oo waasac ah iyo sida uu ugu dembi dhaafayo dadka addoomihiisa ah fadliga ay leedahay maalinta carafo waxaa ka mid ah inuu allah subxaanahu wa tacaala ku dhaartay maalinkan abuu hureyre xadiiduu ka wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maalinka lagu ballansan yahay waa maalinka qiyaamaha maalinka mashhuudka ahna waa maalinka carafo shaahidkana waa maalinta jimco nebiga ayaana fasirayay aayadda saddexaad ee suuratulburuuj carafo waa maalinkii uu allah subxaanahu wa tacaala dhammaystiray diintiisa nicmadiisana uu noo dhammaystiray nin yahuudi ah ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu u yimid cumar binulkhadaab radiallaahu canhu wuxuuna ku yidhi aayadaad akhrisataan haddii ay nagu soo degi lahayd annaga oo yuhuud ah waxaan maalintaas ka dhigan lahayn maalin ciidda ah markaas buu yidhi waa aayadee taas wuxuu yidhi waa aayadda ah اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
cumar wuxuu yidhi waxaan garanay maalinka iyo goobta ay aayaddaasi ugu soo degtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd maalin jimco ah oo uu rasuulku taagnaa carafo dhammaystirka diinta wuxuu dhacay maalinkaas sababtoo ah allah wuxuu muslimiinta u taam yeelay arkaanta islaamka oo xilligaas ka hor xaj maysan soo gudan sidoo kalena alla waxa uu baabi'iyey shirkiga iyo gaalnimada oo ma jirin qof gaal ah oo sanadkaas soo xajiyey dhammaystirka nimcadana waxay ku dhacday inuu allah subxaanahu wa tacaala u dembi dhaafay mu'miniinta nicmadana maba dhammaystiranta iyadoo aadanaha dembi loo haysto maalinka carafo waa maalin duco uu allah subxaanahu wa tacaala aqbala baryada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ducada ugu wanaagsan waa ducada carafo waxa ugu wanaagsan ee aan aniga iyo ambiyadii iiga horreeyeen ay yidhaahdeenna waa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir asbaabaha naxariista iyo dembi dhaafka maalinkaas waxaa ka mid ah badinta dikriga iyo ducada gaar ahaana towxiidka maxaa yeelay waa asalka islaamka uu allah dhammaystiray maalinka carafo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi soonka maalinka carafo waxaan alle uga xisaabsanayaa inuu ku dhaafo dunuubta sannadkii hore iyo sannadka dambe dhammaan maalmaha tobanka ee dulxaj ayaana wanaagsan in la badiyo acmaasha saalixaadka ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi camal saalix ah oo la qabta ma jiro maalmo uu allah kaga jecel yahay maalmahan oo loola jeedo tobanka hore ee dulxija saxaabadu waxay yidhaahdeen rasuulkii allow jihaadka waddada alle xitaa ka waran rasuulka wuxuu yidhi xitaa jihaadka way ka fadli badan yihiin marka laga reebo qof la baxay naftiisa iyo maalkiisa oo aan hal shay kala soo noqon mooye maalinka carafo waxay xujaydu gutaan rukniga ugu weyn ee xajka kaas oo ah inay istaagaan banka micnaha istaagaanna loolama jeeda inay taagnaadaan balse waa inay goobtaasi soo xaadiraan haddii banka carafo aana xaajigu istaaginna waxay ka dhigan tahay in xajkaasi aanu ansax ahayn acmaasha saalixa ah ee la jideeyey maalinkaas waxaa ka mid ah inay soomaan dadka aan xajka gudanaynin amaa xaajiga uma habboona inuu soomo sababtoo ah waxaa la doonayaa inuu awood u helo gudashada acmaasha xajka waxaana la sunneeyaa in xaajigu tukado salaadaha duhur iyo casir isagoo jamcinaya islamarkaana gaabinaya wuxuuna tukanayaa wakhtiga salaada duhur waxyaabaha kale ee la jideeyo waxaa ka mid ah takbiirta culimmaduna waxay tilmaameen inay laba nuuc tahay takbiir furan oo la doonaya in dadku takbiirsadaan dhammaan tobanka dulxija ibnu cumar iyo abuu hurayra ayaana u bixi jiray suuqyada iyagoo takbiirsanaya dadkuna way ka daba takbiirsan jireen amaa takbiirta muqayadka ah waa takbiirta la doonaya in la takbiirsado salaadaha waajibka ah kadib waxa ayna bilaabanaysaa subaxa maalinka sagaalaad waxayna ku eg tahay ayaamu tashriiqa oo kale ah koob iyo tobanaad labiyo tobanaad saddex iyo tobanaad ee bisha dulxija qaabab kala duwan ayay u soo aroortay takbiirta waxaana ka mid ah culimada muslimiinta waxay tilmaameen in arrinka takbiirta uu waasac ku jiro keliyana laga doonayo qofka muslimka ah inuu allah weyneeyo aadna u badiyo arrinkaas waxaa kaloo aad u wanaagsan maalinka carafa in dadku badiyaan ducada maadaama uu allah aqbalayo ducada sidoo kale waxaa sunno ah inay dadku cod la maqli karo ku akhriyaan talbiyada xadiid laga wariyey anas binu maalik radiallaahu canhu wuxuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa istaagay carafo qoraxduna waxay ku sigatay inay dhacdo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu bilaal ku yidhi dadka ii aamusi dadkii ayaa aamusay markaas buu rasuulka sala allahu calayhi wasalam yidhi kulankii dadkow jibriil ayaa goordhow ii yimid wuxuuna isoo gaarsiiyey salaan iiga timid alle wuxuuna igu yidhi alle wuu u dembi dhaafay dadka carafaat iyo mino istaagay wuxuuna dammaanad qaaday wixii raacay cumar ayaa yidhi rasuulkii allow arrintaani ma annaga ayay nagu gaar tahay rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waxaa iska leh idinka iyo dadka gadaashiina imaanaya ilaa maalinta qiyaamaha cumar wuxuu yidhi kheerka alle wuu batay wuuna wanaagsanaaday
dowladda maraykanka ayaa dalkeeda ka mamnuucday muwaadiniinta wadamo badan oo caalamka ku yaala kana mid yahay dalka soomaaliya faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya cadnaan xaaji muxsin dowladda maraykanka ayaa marba marka ka dambaysan qaadaysaa tallaabooyin ka dhan ah dadka soogolootiga ah ee ku nool dalkeeda tan iyo wixii ka dambeeyey markii dib loo doortay donald trump trump ayaa waxa uu qalinka ku duugay xeer cusub oo dhigaya in dalka maraykanka laga mamnuuco muwaadiniinta dalal ay ka mid yihiin soomaaliya suudaan yemen libiya afghanistan mayanmar jaad kongo eritrea xogaha ayaa tilmaamaya in sababta uu trump dalkiisa uga mamnuucay muwaadiniinta waddamadaas ay tahay arrimo la xidhiira cabsi uu ka qabo in halkaasi ay ka dhacaan weeraro lagu beegsado danaha maraykanka tani ayaa waxa ay saameyn ku yeelan kartaa dad badan oo u safri lahaa dalka maraykanka kuwaasoo kasoo kala jeeda waddamada haatan laga mamnuucay in ay tagaan dalkaas ugu dambeyntiina diyaargarowga ciidul adxal mubaarag ayaa si weyn looga dareemayaa suuqyada ganacsiga magaalada jamameh wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose warbixin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cali aadan waxaan booqday suuqa xoolaha ee degmada jamaame gobolka jubbada hoose halkaas oo aan kusoo arkay dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoogan gaar ahaan iibka adhiga oo loogu talagalay maalinta barakaysan ee ciidul adxa dad aada u badan ayaa isugu yimid suuqa iyaga oo raadanaya xoolo ku habboon udxiyada cabdi ibraahim hilowley oo ah dulaal caan ah oo aan kula kulmay suuqa ayaa ii sheegay in qiimaha adhiga uu sare u kacay balse ay dadka si wanaagsan u iibsanayaan adhiga magaceyga waxaa la yidhaahdaa cabdi ibraahim hilowle dalaaliyadii suuqan ka mid ah suuqa degmada jamaam ma ariga iyo looda iyo geela ma lagu gadaa mise ari keliya lagu gadaa arig iyo lo waa lagu gadaa geelana banaanaa lagu soo gadaa qiimaha la kala siiya ariga maasha allah eriga suuqa hadda bermadiisa iida arafada markal gaari eriga bermada boqol iyo toban suguntada siddeetan kan saddexaad lixdan saasaa loo kala gadaa saddexdaas qayb oo keliya haa waayahay marka ma hadda arafada maa loo yeelaa mise markii horeba saasoo qaali u ahaa maasha allah hadda waa eriga qaaliyo hadduu lacag leeyaha arafada keli miyaa loo gataa mise meel kaloo loo iibgeeyaa jirta arafadan waa loo gataa meel kaloo loo iibigeyna waa jirtaa adiga waxaad ka mid tahay dalaaleyda degmada ee gaar ahaan suuqa xoolaha maadaama aan ku guda jirno arafadii ciidda ay soo dhowdahay ma waayihii hore iyo hadda maxaa isbeddel oo u dhexeeya isbeddel weyn dhaqdhaqaaqa iyo bulsho badan iyo maaragtay maasha allah eri badan ba hadda la keenaa hadda qiimo fiican oo macquul oo raaligeliya heleen maadaama xilligii arafada gowraca uu bilaabanayo saacadahan lagu soo socdo maxaad ugu baaqaysaa dadka muslimiinta ah ee ku dhegaysan doona guul iyo farxad iyo barwaaqa iyo ciidan ciideed inaan nabad ilaahay nagu gaarsiiya aan ka rajaynayna insha allah jacfar xuseen faarax oo ka mid ah ganacsatada ariga ayaa isagana ii sheegay in marka xoolaha la keeno suuqa uu ka gato kadibna uu dib ugu iibiyo dadka kale taas oo u noqotay il dhaqaale oo wanaagsan waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adoo ku bilaabay magacaada magacayga jacfar xuseen farxaan baa la yidhaahdaa ganacsatada degmada jamam ayaan ka mid ahay oo maxaad ka ganacsataa marka sidii ariga iyo lo-da iyo geelka suuqa oo degmada jamaama la keeno maxaad gadatay maanta hadda maadaama aad suuqa joogtid maanta ii sheegay waxaan gatay dhowr neef oo ari ah horgeeda oo biramada ah shan neef ahaanaan gatay udxiyada miyaa u diyaargaloobaysaa oo dad maad ka sii gadi rabtaa mise adaa shaksiyan u gatay udxiyadiyaa loo diyaargaloobayaa degmada iyo towlooyinkeedaba dadka nooga imaadana inaan ka gadnaan u diyaargaloona adiga marka dibaa usii gadaa
xareede axmed cabdi oo ah haweenay ganacsato ah ayaa ii sheegtay in marka hore ay ariga suuqa ka iibsato kadibna ay dib u iibiso iyadoo oo ka faa'iidaysanaysa fursada muhiimka ah ee udxiyada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adoo ku bilaabay magacaada anigoo ah magacayga xareed axmed cabdi waxaan ku noolay degmada jamaa waxaan jooga suuqa xoolaha ganacsatada suuqa xoolaha maad ka tirsan tahay ganacsatadan ka mid ah sax ariga hadda aad gadanaysaan ma kii udxiyada looga talagalay miyaa mise si guud ari aad gadataan oo magaalooyinka kale aad u iibgeysaan may magaalada degmada jamaa lan ku gadanaa suuqaan kasoo gadanaa maan meel kaloo laiskugu tegaa jirto oo lagu gato oo dib looga gado dib loogu gado sax marka meelo kale uma iibgeysid laakiin gudaha degmada laa kasii gadataa may dad qaado meel kale geey waa jirtaan laak jamaa dhexdeedan ku gataan ka waran marka hadda suuqa ee markii la yiraahdo waayii hore iyo hadda maadaama araf aan ku gudi jirna maxaa isbedel loo u dhaxeeyo isbedel weyn u dhaxaysa ilmasa kooku maxaa la yidhi hadda arafada inta aan ku jirno maasha allah xoolaha xaggooda safarkan uu qaaliya ma lasoo koobi kar maasha allah urga hadda waxaa jirta aniga aan kasoo bixiyay boqol iyo to- saddex doolar boqol toban iyo shan aan gata maasha allah khayr lah Ee, isla maanta gudaheeda miyaa mise urgi xoogaa aad haysi waay marka shalay bis aan soo gaa xalay bay uu baray
maxaad ugu baaqaysaa dadka muslimiinta ah ee maadaama ee, farxadda ciidda ay soo dhowdahay oo udxiyadii loo diyaar garoobayay oo arigadashadii ay socoto maxaa ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqaya uluxyada macnaha waxaan leeyahay nin walba tabartiisa odaxa ugu tagtaa la yiri nin walba wixii ilahay kasoo qaaday iidda inaa aad maxaa la dhihi jiro inaa iid soo qaado inaad dadka walaalo maanta idinka duruufaysan aad wax ugu tartaan Ee, waxaan leeyahay sadaqada maanta oo kale ay u banaantahay nin walba wuxuu hay inuu baxsado cabdiqaadir maxamed oo ka mid ah ganacsatada carwooyinka oon la kulmay wuxuu ii sheegay inuu ka ganacsado dharka noocyadiisa kala duwan rag iyo dumar wacalaykum salaam waan ku dhowahay magacii waxaa waaye cabduqaadir maxamed carwadan waa carwa bilan maadooyin kala duwan dharka surwaalaha ka mid ah shaatiyaha kabaha baatiga xijaabaha kabaha dumarka carwadaad waxay ka mid tahay carwooyinka ku yaala degmada jamaama marka farqiga u dhexeeya muxuu yahay ee, waayihii hore intaana ciidda hadda ay soo dhowaanan iyo hadda oo ciidda ay soo dhowdahay farqiga u dhexeeya iyo dadka sida ay wax u gadanayaan wax badan oo u dhexeyso waxaa ka mid ah ciidii hore iyo ciidaan aaday u kala duwan yihiin ciidaan waa barwaaqo maasha allah waxaan sidoo kale booqday carwada bulsho uroon oo ka mid ah carwooyinka waxaana halkaas warbixin naga siiyey milkiilada carwada xabiibo cismaan xasan xabiib cusmaan xasan bulshuraan waxay ugu dugan tahay maacuun ilmaha dharka yaryarka oo umuleedka dhar waaweyn ilaa wiilasha dahabka la- waxaa lagu iibiyaa shoobinka bulshada si fiican ay u adeeganaysaa suuqa jamaame wuxuu si weyn ugu tarjumayaa diyaargalowga ciidul adxa dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada ka socda halkan waxay muujinayaan firfircooni ganacsatada sida ay ugu faraxsan yihiin xilligan barakaysan waxaana muuqatay in jamaame ay u diyaargalowday ciidan si xamaasadaysan warkii oo dhegaystayaal aydu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu